أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda u idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka oo caawa guud ahaan aan ku soo qaadan doonno dhacdooyinka iyo howlgalladii waaweynaa ee dhacay afartii bilood ee ugu dembaysay sannadkii tegay ee kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaannu ka bilaabi doonnaa bishii ramadaan barnaamijka caawa waxaa igala qayb geli doonaa bashiir muxuyidiin abuu ayman xalqadan oo ah tii saddexaad uguna dambaysay taxanaha sannadkii tegey iyo sooyaalkii uula tegey waxaan ku eegi doonnaa dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay afarta bil ee ugu dambaysa sannadkaas ee ramadaan ilaa bisha dulxiij kowdii bishii ramadaan sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri maktabka siyaasadda iyo xidhiirhka wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba wilaayo ka dhigay maamulka wilaayadii hore ee jubbooyinka waxaana laga dhigay wilaayaadka kale ah jubbada dhexe iyo jubbada hoose labadii bishii ramadaan sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri kooxda ridada soomaaliya ayaa heshiis lagu boobayo shidaalka soomaaliya la gashay shirkad maraykan ah xilli kooxda xasan gurguurta heshiis midkaas la mid ah ay la gashay dowladda ridada ah ee turkiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay dowladda maraykanka kaasoo lagu sheegay in shirkado iyo ganacsato soomaaliyeed ay taageero u fidiyaan mujaahidiinta
shantii ramadaan kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal inqimaasi ay ku qaadeen dhismaha hotelka s y l ee kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho muddo ka badan shan iyo toban saacadood oo xiriir ah ay haliyeyadu ka dhex jihaadayeen dhismaha hotelka s y l oo ay ku sugnaayeen xildhibaano mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin murtadiin ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar akhi allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan hotelka s y l ayaan ku jirnaa xalay saddex saa ilaa iyo hadda allah subxana watacala ayaa ku mahadsan dhammaanteen way wada dhan nahay cadowga allah subxana watacala ayaa nikaale iyo xagaarsiina iyo dhaawacyo iyo maxaa la jaraaxad allah subxaana watacala ayaa ku mahadsan xalay ilaa hadda walaal waxay soo qaadeen toddoba mar oo weerar ah waxa ka dambeeyey shan saac ayay weerar soo bilaabeen wixii ka horreeyey waa wadibine shantaa wixii ka dambeeyey weeraro badan ayna ugu soo qaadeen toddoba mar allah subxana watacala libaaxyada islaamka ayaa ka hortagay oo dibiyey ilaahi subxaana watacala ayaa ku mahadsan saakana waagi halkan ayuu noogu baryey anigoo allah subxaana watacaala yani burunta horena ka dagaalamayno cadowga cuqri jaarigiisana ka dhex dagaalamayno si aan u gaarsiino jaraaxad yani uusan weligii kasoo waafsan insha allah muslimiintan waxana ugu bashaaranaya waxay tahay ramadaan kariim ramadaan kariim yani hanii'an lakum waxaa jooga meeshaan wiil allah subxana watacala naftooda ka gatay oo diintan difaacaya waxaa idin leeyahay hanii'an lakum hanii'an lakum hanii'an lakum waxaa kaloo u dardaarmaya walaalahayga ishaayinta iga dambeeya waxaan leeyahay waa wax daciif ah waa wax micnaha maxalira ii sheegay allah subxaana watacala rucdi argagax uu ku riday waa fuliyo ah aan ragga ka hortagi karin waxay qabteen inay dumarka iyo carruurtii masaakiinta ku jirtaan oo ay ku laayaan deegaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan fawaaqiidan doqomada ah ee allah subxaana watacaala ku kufriyey diintooda ka tegay keridooda lagu dhalay waxaan leeyahay walaalayaal garab hasiinina warkoodana horumarsanna meeshan waxaa allah subxana wataala markay soo timaadana way baaqeeta warturaysaa waxaa kale raba in halkan fir noogu dilo jawaasiista loo soo diray wilaayaadka islaamiga si ay wax qalgareeyaan ku dhaqmi sharaacada islaamka waxaan leeyahay ha ku hungoobina yacni madaxdiina soo dirsatay ku kumaadina guryahooda iyo maxaa la raisay maqaraadkooda allah subxaana wataala leeyahay allahu akbar waxaana wasaleeyahay faqaad وقاتلوا أئمة الكفر وقع إيمانهم لعلهم ينتهون marka kuwaasi waa inta waxaa leeyahay doqomada ah ee loo soo dirsanaya wilaayadka islaamiga ee soo diranaya kuwa jabaaniin ah haku kastoomina haku kastoomina allah subxaana watacaala u toobadkeena shallaabka falka ay ku jirta ama fal gaalnimo cirabtiisana ay xun tahay oo allah subxana wataala horta ay ku fadeexowi doontaan ummadda islaamkana oo ku hor fadeexowi doontaan waxaana idin leenahay waxaaba anaga darigeena mid haray ma ahan haddii aad hesheen sheekh usaan bin laden haddii aad hesheen abu zubair haddii aad hesheen yani qiyaadat lislam waxaa idin leena anaga darigeena mid haray ma aha ilaa qiyaama saacna u soconayaan raggaa sheegin waxaan ugu bishaaranaya waxay tahay xadiiskii nabi sala alay wasalam ayu lqatl ashraf man uhriya qadama wa cuqila jawaada marka waxaa leena anaga dhib iyo murug midna nama haysto maxaa yeele allah subxana watacaala wadadiisina ku baxnay ku faraxsannahay muslimiintan waxaa leeyahay takbiir allahu akbar hala bishaareeso hala bishaareeso gaalo way jabteen wallahi aladi laa ilaha kayru bishaaraadka halkan aan ku arkayno abidkan kuma arkin guryaheena intaan joognay waxaan leeyahay muslimiinta shacab oo kusoo biira safka mujaahidiinta intii uu howlgalka socday waxay allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta howlgalkaasi barakeysan ku dileen siddeed iyo labaatan xubnood oo u badan askartii ilaalada ka haysay hotelka iyo madaxtooyada sidoo kale waxaa ku jiray askar iyo saraakiil gurmad ahaan ugu yimid murtadiinta kuwaasoo goobta lagu dilay dhaawaca ayaana isagana gaarayay ilaa afartan iyo kow xubnood waxaana ku jiray siddeed xildhibaan lixdii bishii ramadaan sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri howlgal gaar ah oo ay sameeyeen ciidanka mujaahidiinta ayaa lagu soo qabtay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee jubbaland howlgalka askarigan lagu soo qabtay ayaa ka dhacay isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay deegaan hoostaga magaalada dhubley ee jubbada hoose toddobadii ramadaan sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri mujaahidiintu waxay meel u dhow deegaanka jambaluul ee dhacaduleedka degmada afgoye weerar ka mina kula beegsadeen maleeshiya ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa saddex iyo toban askari ayaa maleeshiyaadkaasi looga dilay goobta dagaalka oo ay saraakiil ku jiraan waxaana saraakiishaasi ka mid ah taliyo horin lagu magacaabi jiray maxamed cabdinaasir sagaal kale oo saraakiil ay ku jiraan ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi isla maalinkaas dagaalla u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamo hubanaha uu isugu jiray maraykan iyo kuwa danab ayaa ka dhacay duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug hal sarkaal oo ka tirsan bangarafta ayaa la dilay halka lagu dhaawacay sagaal kale oo danab ka tirsan kuwaasoo dhaawacooda la geeyey dhanka deegaanka wisil siddeeddii bishii ramadaan sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri labaatan qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday duqayn wuxuushnimo oo diyaaradaha dagaalka ee dowladda riddada ee turkigu ka geysteen tuulada baqhdaad ee hoos tagta degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose diyaarad nooceedu yahay beraktaar t b tu oo ay leedahay dowladda turkiga ayaa ugu horeyn gantaal ku dhufatay masaajid ku yaalla tuulada baqhdaad halkaas oo ay dadku taraawiix ku tukanayeen kadibna dadkii ka soo badbaaday duqaynta oo u soo cararay gudaha tuulada ayay gantaal labaad ku dhufteen siddeed iyo toban qof oo toddoba ka mid ah ay carruur yihiin iyo lix dumar ah ayaa goobta ku shahiiday maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlay xasuuqii diyaaradaha turkigu ay ka geysteen deegaanka baqhdaad isagoo soo bandhigay magacyada labaatanka qof ee diyaaradaha turkigu duqaynta wuxuushnimo ah geysteen walaalow xilligii duqeyntii dhacday oo dadka masaakiinta la beegsaday waxay ku beegneed xilli dadka dee cishahana laga baxay taraawiixdan dadka ay ku jiraan meelaha qaar ay ku jiraan oo dadka ay iska cibaadeysanayaan oo dadka de dad sooman ayay ahaayeen markii dee cishihii laga baxay agteeda ayay duqeynta dhacday walaal waa la ogyahay diyaaradaha cadowga waxaa umeynayaa adiga abaara maqribadii meelahaas meel u dhow ayay hawada soo gareen kadib xooga yar ay wareegteen waxay markii ugu horreysay ay beegsadeen masaajidka ay ku cibaadeysanayeen oo taraawiixii ay ku tukanayeen dadka ayaa ka yaacay masaajidkii haddana way la dabagaleen mid kale haddana ku dhufteen dadka masaakiinta ahaa mar saddexaad haddana waxay ku dhufteen dadka oo beer iyo meel meel beer ah iskugu tagay oo rag iyo dumar iyo carruur ka kooban iyo haddana ku dhufteen qaabkaas ayaa u dhacday duqeynka cadowga waxay dadka masaakiinta la beegsadeen dad masaakiin ah oo beerley ah oo xoolo dhaqato iyo iskugu jira ayayna ahaayeen walaalow khasaaraha dadka masaakiinta ee muslimiinta ay soo gaari wuu fara badan yahay inta hadda ognahay waa ilaa iyo sideed toban qof ayaa ku shahiiday toddoba carruur ayay ahaayeen lixna dumar ayay ahaayeen carruurta marka weel iyo gabdha ayaa iskugu jireen inta kalena dad waayeelo ah iyo dad masaakiin ah oo magaalo degan ay ahaayeen si guudna marka dadka ku shahiiday waa sideed iyo toban dhaawacana inta aan ka warqabnana waa ilaa iyo labiiyo toban qof oo qaarkood ay daran yihiin shahaadadan intaas inay kasii bataanna waa laga yaabaa tobankii ramadaan sanadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay cagta mariyeen difaacyo cusub oo maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ay ka qoteen deegaanka baarsangooni ee duleedka magaalada kismaayo shan askari ayay dileen halka sagaal askari oo kalena dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray hub iyo saanad ciidan ayay mujaahidiinta ku soo furteen dagaalka waxaana jiray maxaabiis laga qabtay maleeshiyaadka cadowga isla maalinkaas tobankii ramadaan weerar jidgal ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka basra ee hoostaga degmada balcad ee shabeellada dhexe waxaa lagu dilay kow iyo labaatan askari oo maleeshiyaadka ridada ka tirsan iyadoona lagu dhaawacay toddoba ka mid ah kuwaasoo meydadkooda goobta ay kaga carareen iyadoo sidoo kale weerar rogaal celis ah oo ka dhacay deegaanadaas lagu dhaawacay siddeed iyo toban askari oo murtadiin ah hub kala duwan oo isugu jira aka afartan iyo toddoba iyo qorobee k m ayay mujaahidiinta ku soo furteen weeraradaasi khasaaruhu aada buu ugu culus yahay xaggooda annaga ilaahay ilaahay waa nagu guuleeyey mujaahidiintu waxay soo noqdeen iyagoo saalimiina khaalimiina gaaladana inta aan hadda adnagu indhaha ku aragnay lix iyo toban baktiya meeshay uga carareen sagaal dhaawacana waa la xaqiijiyey ka badanna waas jiri karaan waqtiyada soo socda hub badan oo aaka iyo qoryo aakayaal iyo beekaam isugu jirana waa laga khaniimaystay goobihii annagaa ku sugan mujaahidiintaa jooga sidii ay saakii waagu markuu beri ahayd raayada tawxiidka weli ka taagan siday saaki ahayd ay ku noqoto insha allah labiyi tobankii bishii ramadaan ee sanadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri waxaa cagta la mariyey saldhig ay riddadu kaga sugnaayeen deegaanka busley ee ku yaala nawaaxiga xeebta jasiira in ka badan konton iyo toddoba xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar ayaa weerarkaasi lagu dilay halka sidoo kale ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen maxaabiis nool waxay sidoo kale halkaa ka soo qalimaysteen wixii gaadiid iyo hub ahaa ee murtadiinta saldhigga busley u yiilay afariyo tobankii bishii ramadaan sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri qarax culus oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen goob isku imaatan oo askar iyo shaqaale dowladeed oo ka tirsan kenya oo ku taalla gudaha magaalada mandheera ee waqooyi bari ee kenya waxaa ku baktiyey kow iyo toban xubnood oo kirishtan kenyaan ah waxaana sidoo kale dhaawacmay toddoba xubnood oo kale shan iyo tobankii bishii ramadaan sanadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shan hijri weerar culus oo cagmarin ah kadib waxay mujaahidiintu la wareegeen gacankuhaynta deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe ilaa saddex iyo labaatan xubnood oo murtadiin ah ayaa weerarkaasi lagu dilay askar nool ayay sidoo kale gacanta ku dhigeen ciidanka mujaahidiinta
shan iyo tobankii bishii ramadaan kun afar boqol shan iyo afartankii hijriga ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku ekeyey saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe si ay cagta u mariyaan maleeshiyaadkii ashahadala dirarka ee loo abaabulay la dagaalanka shareecada allah naftu orod bay kugu aamintahaye maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka farxaday difaacyada balse mujaahidiinta oo ka warhayay tabaha ay maciinsadaan maleeshiyaadkan ayaa kolkan tafwareemay cadowga kuna raacdaystay kaymaha u dhexeeya daarunicma iyo alkawthar halkaas oo uu ka dhacay dagaal malxamad ah oo gacmaha laysula tagay oo lagu jabiyey cadowga allah
balse shirki maxaa waye kuma sugnaha ilaahi subxaana watacaala diintiisa sugana ilaahi subxaana watacaala ra-iisa ayaa qornaqanayso maaquud xun calanxun oo meel laga keenay aan la aqoonin caad kulika aan la aqoonin waxaa waaye qofka cududayna aan la aqoonin ayaa u dhimanaya dhiig baxaan anaga taas laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah aan dhiig bixin iyadana u dhimanayna insha allahu tacaala lix iyo tobankii bishii ramadaan sanadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaalla culus oo in ka badan ilaa afar jeer lagu jebiyey ciidanka riddada iyo kuwa macawislada mudug ayaa ka dhacay duleedka magaalada xaradheere soddon askari ayay mujaahidiintu maalinkaas meedadkooda wareen duleedka xaradheere shan iyo soddon kale ayayna goobta dagaalka ku dhaawaceen maxaabiis ciidan ayay sidoo kale mujaahidiinta ku soo qabteen dagaalkaasi maleeshiyaadka riddada ayaa maalinkaas dib ugu laabtay dhanka magaalada xaradheere
barxadaha xaradheere iyo bacaadka faarax aadan macnawiyaadka maleeshiyaadka iyo moraalka murtadiinta ayaa ah mid murugaysan oo maluhu suurayn karin maalin uun kadib weerarkii daarunicma lix iyo tobankii ramadaan kun afar boqol shan iyo afartankii hijriga mujaahidiinta ayaa weerar ballaaran ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo isku dayayay inay dibadda uga soo baxaan xeryahooda balse iyagoonba fogaan waxaa afaafka hore ee magaalada ku helay geesiyada islaamka waxaana goobta ka dhacay dagaal laysdhex galay oo askar looga dilay murtadiinta qaniimo looga furtay maxaabiisna looga qabtay
صاب الله داري داري رجل طهر قدسك من رجس الصهيونيين داري
أنا الحمراء أنت ما تقني ليه عن كل حاجة نقول استابو وتيك لي وتيك لي وتيك لي والله يا غنى والله يا غنى والله يا غنى
afar iyo labaatankii bishii ramadaan sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil turki ah kuwaasoo marayay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaa howlgalkaasi lagu dilay laba sarkaal oo turki ah halka sidoo kalena ay la dhinteen shan askari oo murtadiin ah oo ilaala u ahayd waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo turki ah kuwaasoo dhaawacooda uu garaab ahaa waxaana burburay gaarigii ay saraakiishaasi la socdeen ee qaraxa lala beegsaday isla maalinkaasi murtad mahad salaad ayaa iska casilay xilka taliyaha hay-adda sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ee nisa kadib markii uu ku fashilmay sugidda amniga caasimadda muqdisho oo bishii ramadaan martigelisay weeraro waaweyn oo ay ka mid ahaayeen malxamadii taariikhda gashay ee s y l isla maalinkaas golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya ayaa murtad sanbaloosho u magacaabay taliyaha hay-adda sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ee nisa markii hogaaminta hay-addaasi uu ku fashilmay murtad mahadsalaad lix iyo labaatankii bishii ramadaan sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan ku qaaday saldhigyada ridada ee degmada balcad ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa dagaal kadib gacanta ku dhigay saldhigga balcad iyo inta badan xaafadaha degmada weerarkaas waxaa daba socday camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday saldhig ku yaalla meel u dhow xarunta maamulka hirdada ee degmada oo ay ku urursanaayeen murtadiinta khasaaraha ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca ayaana halkaasi ka dhashay waxaana uu gaaray maleeshiyaadkii la bartilmaameedsaday sagaal iyo labaatankii bishii ramadaan ee sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa lagu qaarijiyey murtad gaabo buule xasan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee maamulka ridada degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose markana bishii shawaal lixdii bishaas kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dowladda kuuba ayaa ka dalbatay maraykanka inuu jawaab ka bixiyo laba maxabuus oo kuubaan ahaa kuna jiray gacanta mujaahidiinta oo diyaaradaha maraykanka ku dileen duqeynay ka fuliyeen magaalada jidib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sagaalkii bishii shawaal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri gaalka lagu magacaabo jenaraal farancis ogola oo ahaa taliyihii ciidanka militariga kenya iyo toddoba xubnood oo kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed kadib markii ay burburtay diyaarad nuuca helikobtarka ah oo ay la socdeen cadowgaasi afar iyo tobankii shawaal sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri waxaa magaalada istanbuul ku geeriyooday sheekhii caalimka ahaa ee cabdilmajiid zandani sheekhan oo u dhashay waddanka yemen ayaa ka mid ahaa culimmadii islaamka ee hormuudka ka ahaa jihaadkii gaaladii midowgii suufiyeed lagu jebiye ee ka dhacay waddanka afghanistan shan iyo labaatankii shawaal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal gaashaanla dhexe ahaa oo ka tirsanaa saraakiisha booliska ridada kaasoo lagu magacaabi jiray aadan axmed cali aadan biit sarkaalkan ayaa sidoo kale ahaa tababaro ciidan waxa uu sidoo kale horey u soo noqday taliyaha booliska magaalada baydhabo iyo degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bishii shawaal sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen madaxtooyada kooxda ridada ee magaalada muqdisho iyadoo tiro ka mid a madaafiicda ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada sidoo kale qayb ka mid ah madaafiicda ayaa ku dhacday guri uu degan yahay murtad cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada oo u dhow madaxtooyada villa soomaaliya toddobiiyo labaatankii shawaal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya murtad xamse cabdi barre ayaa magaalada nairobi dowladda kenya ugu saxiixay heshiisyo dhowr ah uu qayb ka yahay in dowladda kenya ay sii kordhiso daroogada qaadka ee ay keento gobollada soomaaliya sideed iyo labaatankii bishii shawaal sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri waxaa shahiiday suldaan cabdulaahi maxamed yare oo ahaa suldaankii beesha hadame kaas oo ku shahiiday deegaanka garsweyne ee wilaayada islaamiga ah ee bakool إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منه إيه، انت أسكدب إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت تاريخ ضايت هاي لواتن iyo sideedda bisha shawaal kun afar boqol afartan shan hijri habeenkii xalay ahayd naqiibkii malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa naqiibka guud ee beesha hadame ee xalay maaragtay ku shahiiday deegaanka garasweyne ee u dhow degmada xudur ee allah subxaana wa tacaala shahadiisa ka aqbalo waxaanu leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan beesha baalweynta hadame ee suldaankooda allah subxaana wa tacaala doortay gacan ka xaq daran ay dishay allah subxaana wa tacaala waxaanu leenahay jannat alfirdowsi lacla ilaahi ha ka waraabiyo shahaadiisna ilaahi ha ka aqbalo isagana ilaahi subxaana wa tacaala camalkiisa ee, wuxuu ugu khaatimeeyey insha allahu tacaala saan u rajeynayno shahaado allah subxaana wa tacaala shahaadiisa ha ka aqbalo waaliga ayaa intaasi ku daray in malaaqu ay rasaas ku fureen maleeshiyo cadow ah kadibna ay goobta ka carareen Ee, gacan ka xag daran baa dishay oo qaabka dhacdada u dhacdayna waa tan hadda aan sheegnay asagoo gurigiis ku jiro oo salaada cishahana masaajidka uu kusoo tukaday jamaacada ayaa maaragtay cadow ku weeraray meeshiisa kolley insha allahu tacaala baaritaan waa socdaan dhacdadan habeen ay ahayd kolley insha allahu ilaahi subxaana wa taala waxaan ka rajaynaynaa haddan raatraac fiican waxbaa jire ilaahi subxaana wa taala inuu gacanta soo geliyo khawanadii ama khaa'imiintii ka dambeeyey barnaamijka isaga ee sharqoolka ah allah subxaana wa taala waxaan ka rajaynaynaa inuu gacanta muslimiinta uu ku cadaabo maalin ilaahay in uunu tuso iyadoo dadkii soo maleegay barnaamijka isaga ah Ee, insha allahu tabaaraka wa tacaala gacanta mujaahidiinta iyo cadaaladda asoo la horkeenay suldaanka marka annaga dhan uu naga shahiiday oo annaga dhan uu naga tagay ma ahan maaragtay hadamo keliya kama tegin ilaahi subxaana wa tacaala bedelkiis baraka qaban hana siiyo ilaahi subxaana wa tacaala shahaadiisa ka aqbalo ilaahina sabr iyo iimaan ha naga siiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay bilaha dulqacda iyo dulxija aan ku biloawno dulqacda kowdii bishaas howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal ka tirsanaa murtadiinta oo lagu magacaabi jiray abshir axmed kaasoo muddooyinkii dambe si gaara ugu howlanaa in maleeshiyaad macuusiley ah uu ka sameeyo shabeellada hoose isla kowdii bishii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaal ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka namber lixdan waxaa lagu dilay toban askari oo murtadiin ah halka toddoba askari oo kalena lagu dhaawacay labadii bishii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe khasaaraha dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah oo lagu dilay dagaalka halka laba qorina lagu soo qanimaystay shantii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa xirtay saldhiggii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen soomaaliya kaasoo ahaa xero goordan oo ku yaala magaalada muqdisho kadib markii mujaahidiinta koodii bishii shacbaan sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ay halkaas ka fuliyeen weerar fariid ah oo lagu laayay saraakiishii ugu sarraysay duulaanka imaaraadka ay ku soo qaadeen soomaaliya uu ka mid ahaa korneel maxamed mubaarak almansuuri oo ahaa hogaamiyihii howlgalka imaaraadka soomaaliya iyo yeman lixdii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri qaraxay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo qosoltire oo dhaca inta u dhexaysa deegaanka ceelhuur iyo magaalada xarardheere ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay toban askari oo murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada isla lixdii bishii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur daqare oo ahaa taliyaha maleeshiyaadka riddada minishiibiyada xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho kow iyo tobankii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay gaari qooqan ah uu la socday janaraal xasan jaamici oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka ridada murtadkan ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxaasi waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhintay saddex ka mid a ilaaladiisa halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo askartii ilaalinaysay ka mid ah waxaa sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gaariga qaraxa lala egtay ee murtadkan uu la socday mujrimkan ashahadala dirirka ahaa ayaa mujaahidiinta dhowr jeer hore kula dagaalamay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasoo sidoo kale uu ku dhibaateeyey dad muslimiin ah isla kow iyo tobankii bishii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri madaxweynayaasha dowladaha silibiyiinta ee uganda iyo kenya ayaa walaac xooggan ka muujiyey bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya labiiyo tobankii bishii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri xukuumadda raafidada ah ee iiraan ayaa xaqiijisay dhimashada ibraahim ra'iisi oo ahaa madaxweynihii dalkaasi kaasoo isaga iyo mas-uuliyiin kale diyaarad kula burburtay bariga waddankaasi afar iyo tobankii bishii dulqaacda sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda siliga ee degmada wadajir magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad ibraahim cabdi cabdiraxmaan oo loo yaqaanay xildhibaan kaasoo ka tirsanaa xildhibaanada maamulka ridada ee koonfur galbeed shan iyo tobankii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri laba qarax oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana qaraxyadaasi ku dhintay toddoba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale toddoba iyo tobankii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa ka dhacay deegaanka maraysuuley ee dhacda duleedka magaalada masagawa ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana dagaaladaasi lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah halka lagu soo qaniimaystay shan qori oo ay wateen maleeshiyaadka ridada ee la dilay afar iyo labaatankii dulqacda sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad mukhtaar nuur geesey oo ahaa guddoomiyihii hore maamulka ridada ee deegaanka ceelasha biyaha duleedka magaalada muqdisho sidoo kalena soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka ridada degmada lafoole labadii bishii dulxija sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina ku qaaday saldhigyada cadowga ee degmada ceeldheer bariga wilaayada galgaduud saldhigyada mujaahidiintu ay weerareen waa afar saldhig saldhigyada la weeraray gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer waxaa ku sugnaa afar urur oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee lagu soo kala tababaray waddamada turkiga iyo masar sidoo kalena waxaa ku sugnaa maleeshiyaadka ridada ee loogu yeeray macawisley tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxa ay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashaadala dirirka ee saliibiyiintii murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada islaamigaha ee galgaduud tirada cadowga lagu dilay weerarkaasi waa konton iyo sagaal murtad iyadoo dhaawacyadu intaasay ka sii badan yihiin sidoo kale goobta dagaalka waxaa lagu dilay laba sarkaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashaadaldirirka ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya saddexdii dulxija sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa xukun dila ku fulisay afar jawaasiis ah oo la shaqaynaya sirdoonnada cadowga maantay taariikhdu tahay labada bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya kuna beegan siddeed bisha lixaad labada kun labaatan iyo afar miilaadiya ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad maxamed yuusuf maxamed ilkacas da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka eedaysanaha labaad waa cali cabduqaadir cali da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba uuna ka dambeeyey duqaymo iyo weeraro ka dhacay walaayada shabeellada hoose eedaysanaha saddexaad waa cabdullaahi xuseen xasan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah maraykanka eedaysanaha afaraad waa cabbaas cali shamaxamuud da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayo sirdoonka maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaas oo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduridu ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal wabilaahi tawfiiq
afartii dulxiija sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada nurgood ee shabeellada dhexe waxaa lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaad murtadiin ah afar askari ayaa ku dhintay halka toban kale ay ku dhaawacmeen shantii dulxija sanadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen koloyo saliibiyiinta kenya oo ka baxay magaalada kiyunga iyagoo ku sii jeeday xerada militariga sankuuri bakhtigu waa toddoba askari oo kufaarta kenya ah dhaawaca intaa waa ka badan yahay gubashaduna waa gaari biiji ah toddobadii bishii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri weerar ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee garoonka magaalada baydhabo waxaa lagu dilay toban askari oo isugu jira siddeed itoobiyaan ah iyo laba gaal caddaan ah dhaawacan waa toddoba askari oo itoobiyaan ah isla toddobadii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda macalin nuur ee degmada dharkiinley magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir kaas oo ahaa madaxii saadka ee c i d da sagaalkii bishii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa duleedka magaalada bardaale qaraxya kula beegsaday laba gaari oo cabdibilow ay la socdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaana lagu dilay qaraxyadaasi saraakiil murtadiin ah waxaana lagu gubay labadii cabdibile ee la beegsaday saraakiisha qaraxyadan lagu dilay waxaa ka mid ahaa kow maxamed dheere oo ahaa taliyihii guutada siddeedaad ee qaybta lixdanaad ee murtadiinta labo cabdisalaan xaaji fiidow guddoomiyihii hore ee maamulka hirdada degmada dinsoor saddex ciise kuusow oo ahaa taliyaha gaaska ee guutada siddeedaad afar murtad magaciisa lagu soo gaabiyey mahad oo ahaa daroowalka gaarka ah ee murtad maxamed dheere oo ahaa
isla sagaalkii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarka miina u dhigay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada kuwaa oo marayay deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe islamarkaana gelbinayay gaadiid ay ku sideen agab ciidan oo loo waday maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaalada jowhar kamiinkaas ayaa lagu gubay ilaa afar gaari oo waday agabka ciidan ee maleeshiyaadka murtadiinta waxaana sidoo kale jira khasaare gaaray maleeshiyaadkan kamiinka loo dhigay sagaalkii bishii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ciidamada kufaarta uganda ee qaybta kaataliska atmis ayaa sheegay inay ka baxeen deegaanka beriira ay ku lahaayeen saldhig ciidan siddeedii tobankii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri ciidamada kufaarta burundi ayaa isaga baxay xeradii ay ku lahaayeen deegaanka raaxoy ama ilbaq oo dhacda inta u dhexaysa gololey iyo degmada balcad ee shabeellada dhexe sagaaliyo tobankii bishii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri mudaaharaadyo rabshado wato ay ku dhinteen ku dhowaad toban ruux ayaa ka bilowday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya labiiyo labaatankii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijiri guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cismaan jawaari ayaa ku dhintay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya afar iyo labaatankii bishii dulxija sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kamina u dhigay maleeshiyaad murtadiina uu ku socdaalayay deegaanka gacal ugaas ee duleedka degmada nurgood ee shabeellada dhexe waxaana kamiinkaasi lagu dilay sagaal askari halka lagu dhaawacay toddoba kale cadowga ayaana qaatay qaar ka mida bakhtiyadiisa howlgalkan ayaa lagu soo qaniimaystay hal qori oo nuuca b k m iyo afar qori oo ah ka afartan toddobo iyo hal qori oo nuuca loo yaqaan faalka waxaa kamiin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ugaas ee hoos yimaada degmada ruunurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaabo yaryar oo maliishiyada xamar laga keenay oo degaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii kasoo harayna waa la socdeen marka labadaas qolay ka koobnayn waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kulul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen eh, sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bkm iyo qori fala ama jitri waxaa ugu darnaa in maalintaas xataa labiyo tobankii la eryanayay ilaa haddana meel aysan isku sheegin oo wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen marka khasaa'irka eh, xagga maadiga iyo xagga nafsigahuba ilaahay baa ku ku jebiyey isla maalinkaasi afar iyo labaatankii dulxija sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa camaliyad istiishaadiya la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyad murtadiin ah kaasoo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne murtadiinta la beegsaday ayaa ka mid ahaa haraadiga ciidamadii murtadiinta ee lagu soo dhaqan xumeeyey waddanka eritreya kuwaasoo badankood ku hobtay howlgallada mujaahidiinta ee afar iyo labaatankii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay wilaayaadka dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya camaliyadan istiishaadiga ah ayaa allaafadligii u dhacday sidii loogu talagalay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaal iyo labaatan murtad waxaa kaloo jira burbur soo gaaray saldhiggii ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaa u yiilay شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka faafreebka wararka oo aan ku qaadaadhigaynay dhacdooyinka iyo howlgalladii waaweynaa ee dhacay afartii bilood ee ugu dambaysay ee sannadkiina soo dhaafay kun afar boqol afartan iyo shan hijri barnaamijka waxaa igala qayb gelayay bashiir muxuyidiin abu ayman sannadkan cusub ee iminka noo bilowday allah waxaannu ka rajaynaynaa inuu nooga dhigo sannad khayr iyo barwaaqo ah sannad nasri iyo fatuuxaad iyo guulo waaweyn uu allah naga siiyo cadowga jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo ku dhaqanka shareecada islaamka barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى